way cabdicasiis maxamed samaane musharaxa jagada madaxweynenimo ee xisbiga kulmiye maxay tahay ujeedada kulankanad goobtayda isu keentay kulankan waxaanu cabdixakiimo isugu yeedhnay dadkii golaha dhexe ee anagana iibsanaa oo laba boqol kor u dhaafay xubn xubnihii guddida fulinta intii anagana taageersanayd hogaankii xisbiga intii anaga nagala socotay hogaankii golaha wakiilada oo baashe iyo doctor cali yuusuf ka joogaan iyo dhammaanba taageerayaal badan oo kale oo ee murashaxiintayada runtii taageersan saddexdeeda waxaa runtii aan u qabanay kulankan inaan ummadda u sheegno u bayaamino hawsha kulmiye ee shirka ee tobanka bisha koob iyo tobnaad loogu talagalay halkay marayso oo ah meel aan u aragno inuu shirkii lagu doolan lahaa murashaxa madaxweynehe madaxweyne ku-xigeen xisbiga kulmiye inuu aftuuban yahay oo aftuuban yahay guddoomiyaha xisbiga oo murashaxa iyo nasiib darka madaxweynihii jamhuuriyadda somalilan oo isaguna aftuubkaasi ku ayiday oo ku taageeray oo aanu laanahay saaxo xor ah oo xalaala oo aanu ku tartanno saad la socoto ana waxaan ka mid ahaa dadkii muddada dheer xisbigan aasaaskiisii iyo kaambiinadiisii badnaaba qaybta weyn ka soo qaatay islamar ahaanta muddo dheer xisbigaasi in si xoroo xalaalo loogu dhex tartamo muddo dheer hawshaa mataqaanaa u socday maanta markii ay gebagaba marayso in xisbigii ciddii murashax u noqonaysay ay soo baxdo in maanta qof loo aftuubo waxaanu aragnaa inaanay fiicnayn waxaan u qabanay markaa runtii qadadan maanta iyo kulankan inaan u sheegno taageerayaashayada inaan u sheegno xubnaha golaha dhexe inaan u sheegno dhammaan dadka ee annaga runtii ee nala fikradda ah inaanaan aqbalayn shir shaksi lagu cumaamadaya inaanaan aqbalayn inaanu annagu diyaaru nahay tartan xora oo xalaala oo loo siman yahay way sidoo kale waxa iyaguna munaasabadan ku sugan islamarkaana goobtayada jooga murashaxiinta kale ee iyaguna u tartamaya jagada madaxtinimo mudane maxamed biixi yunis wasiirka hore arrimaha dibadda islamarkaana murashax jagada madaxtinimo ee xisbiga kulmiye mudane waxaad sheegteen in shirku aftuuban yahay suu aftuuban yahay sidaad ula socoto shirku wuxuu aftuuban yahay nin murashaxa oo taageero buuxda ka helay madaxweynaha waddanka oo markii hore madaxweynuhu ballan ummadda reer somaliland gebi ahaantood ugu ballan qaaday inuu dhex ka yahay airbortka ka sheegay aniga shakhsiyan ii sheegay dadka u sheegay counsilka u sheegay markii ay arrinku soo baxay in lala shiro wasaaradii reerkiisa ahayd uu ku kalifay inay xagga muse raacaan ayaa sida awgeed wasaaradu u risaan garaysay waxaan u aragnaa inuu shirkaasi shir aftuuban yahay si aan cadaaladi jirin saaxad lagu tartamaa jirin oo ay u muuqato maanta in la rabo in qof loogu cumaamado midaanu yeeli karanina ma aha waxaad la socotaa maanta inuu madaxweynuhu ku dhawaaqay guddi guddi aan u aragno inay shaqaale dowladeed yihiin oo isaga u shaqeeya guddi aanan waxba ayga ka sheegin dee oo niman sharaf ay yihiin hase yeeshee niman shaqaale ah oo dowladda u shaqeeya isagu magacaabay oo shaqaale ayna yihiin maadaama isagii aanu dhex ka ahayn guddidaana ma arki karro inay noqon karaan dhex laakiin ballan baad la lahaydeen madaxweynaha hore ayuu kulamo kala duwan idinla yeeshay labadiina dhinac ka hor intaanu guddidan samaynin taa inaad ka dhuusugtaan maan ahayn guddidana lagalama tashan waxna lagama weydiin murashaxiintii baan nahay guddi madaxweynuhu isaguun iska magacawda weeye dadkiina la maselaya lagalama tashan internetkaanu kuwii hore ku aragnay haddana mar labaad buu qaar kale ku bedelay marka guddi dee dhexa ma ahaynoo haddii dee dhex la eegayo waxaa loo baahnaa in ahaadeen dad independenta oon isaga u shaqayn oo transparenta oo laisla og yahay oo dhinac kastaaba ku kalsoon yihiin anakoo kalsooni ku qabna ragga la magacaabay way isaguna waxaa halkan jooga axmed cabdi kajaande isna murashaxa jagada madaxweynenimo kulmiye iminka shirkii waxaa ka hadhay muddo maalmo koobana bisha maanta waa laba bisha tobankeedainanu dhaco weeyaan waa toddobaad waxaa ka hadhay maxaad yeelaysaan imanka shirkii ma tegaysaan hadday xaaladdu ku socoto mise go-aan ka duwanbadaysa walaal intuu sidan yahay shirkii tegi mayno kulmiyana aad dhiibli waa divided weeye sababta waxa weeye haa mustambeedkii ayaa dhinaca oo haddii badikel idaacadda waxu ka sheego iyo haddii badikel intuba ay waxa kala gedisan tahay marka waxa weeye runtii ilaahay hawsaala kulmiyo sanadkan maanta annaguna sidaanu kuu sheegnay dub maxaan ku raha intuu sidan u aftuuban yahay shirku ka qaybgeli mayno tegi mayno waxaanay dawadiis ku jirtaa oo si shuruud la-aana in shirkaas ugu yaraan maxaan ku rahay sababtu maxay tahay markaa iminka waxa weeye guddigan suu saare aan ku sheegaya waxa weeye waxaan idin magacaabay ku leeyahy inaad si madax bannaan u hubisaan eegada waa hubin maaha maaha soo xallishaan mashaakilkooda dabeedna guddidani waxa weeye waa guddi odhanaysaa dee ila waa guddi maxaa kuraa dhinac ka socotee odhanaysaa waa sax waxa meesha ka jiraaye halla halla qabto dabeedna degdego dabeedna saa ugu shaambadan is weydin eeg waxaa hadduu doonaya in wax la xallilo inuu yidhaaho guddidan aan soo saaray waxa weeye guddi xal u doonaysa kala qaybsanaanta iyo dhibaatooyinka kulmiye maanta ka dhex jira guddi u raadinaysa weeye